asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimo raadiyaha dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kulan la yeeshay madaxda ugu sarreysay heedaha amniga dalka iyo howlgalka nabad aalinta midooda afrika ee amisom wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya oo maanta daahfurtay shirka wadatashiga ah markaasi muqaabaraadka waxbarashada islaamiga ee nabadda ku dhowaad konton caruur ah oo cudurka jadeecada ugu geerooday kaam barakaca oo ku yaala duleedka degmada garbaharre ee gobolka gedo degaano ka tirsan al-shabaab oo weerar ku qaday deegaanka af urur ee gobolka bari dib u dhac ku yimid jadwalka doorashada maanta loo badan saraa kursiga tirsigiisa hob konton sideed ee ka dhici lahaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan madal siyaasadeed cusub oo maanta loogu dhawaaqay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrein oo weli meel xasaasiya maraya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bishii saddexaad ee maarso sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobada aada maqasheen oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta oo axada kulan la qaatay madaxda ugu sareysa hay-adaha amniga dalka iyo howlgalada iyo howlgalka nabad aalinta midooda afrika ee amisom kulanka ayaa waxaa looga hadlayay xaaladihii ugu dambeeyey ee amniga iyo warbixino ku aadan weerarkii ka dhacay magaalada muqdisho iyo qarxidii khasaaraha fara badan dhaliyey ee ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa hay-adaha amniga dowladda federaalk ee soomaaliya faray in baaritaano rasmi ah lagu sameeyo weeraradii markaas ugu dambeeyey ee ka dhacay muqdisho iyo sidoo kaleenta beledweyne xoojinta amniga doorashooyinka gaar ahaan doorashada golaha shacabka iyo guud ahaanba dalka dhinaca kale waxaa kulanka markuu soo idlaaday ka warbixiyay wasiiru dowlaha wasaaradda amniga ee soomaaliya farxaan cali axmed isagoona markaa ka warbixiyey kulanka wasaare maxamed xuseen roble uu isugu yeeray heedaha amniga dalka si markaa warbixin lagu dhageysto oo ku saabsan xaaladda guud ee ammaanka dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka sugidda amniga halka ay marayaan
maantay waxaa isugu yimid ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa shir isugu wacay amisom iyo maxaanku idhaahdaa iyo hay-adaha qaabilsan amniga waddanka wasaaradaha iyo taliyayaasha ciidamada iyo la taliyayaasha dhammaantood shirkan oo ka dhacay xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa looga hadlay oo ku saabsanaa sidii loo dardargelin lahaa amniga guud ee waddanka iyo gaar ahaan amniga caasimadda iyo amniga eeraboorka run ahaantii waxaa ra-iisul wasaaruhu uu amray in maxaanku idhahdaa baaritaan degdega lasoo sameeyo oo hay-adaha ayuu furay in maxaanku idhahda baaritaan degdega lasoo sameeyo baaritaankana sida ugu dhaqsiyaha badan leh lagu soo gebagabeeyo waxaa kaloo uu ku dardaarmay in la dardargeliyo hay-adaha amniga iyo ciidamada iyo shaqada ka socota hadda oo amniga oo la hayo in la dardargeliyo ayuu amray wasaaradaha iyo taliyayaasha ciidamada iyo amisomba marka runtii shirkan si fiican ayuu ku soo dhammaaday waxaana la saaray guddi oo iskugu jira wasiiro iyo taliyayaasha ciidamada iyo amison oo ka shiri doona oo soo turxaan bixin doona waxa laga yeelayo amniga eeraboorka khaasatan dadka gelaya dadka ka baxaya maxaanku idhahda waxa dadka degan marka full report ayuu naga codsaday kaasna sidaa ugu dhaqsiyaha badan leh ayaa lagu soo diyaarinaya haddii aan la yidhaahdo
waxaa wasiiru dowlaha wasaaradda amniga ee soomaaliya oo markaa ka warbixinaya kulanka maanta wasaare maxamed xuseen rable oo la yeeshay heedaha amniga dalka kuwooda ugu sarreeya markaana magaalada beledweyne ayaan aadeynaha waxaa dib u dhacay doorashada kursiga golaha shacabka ee tursigiisu yahay hob konton iyo sideed oo maanta lagu waday inay ka dhacdo magaaladaasi beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan doorashada kursiga ayaa waxa uu loolan adag uu kala dhexeeyay ilaa iyo toddoba musharax oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee maamulka hirshabelle cali cabdulaahi cusuble iyo taliyihii hore ee hadanab sugidda iyo sirdoon qaranka soomaaliya ee nisac cabdulaahi maxamed cali sambalolshe guddiga doorashada maamulka hirshabelle ayaa shaaciyay in doorashada kursiga hooba konton iyo sideed ee maanta la filayay inay ka dhacdo magaaladaasi dibudhac uu ku yimid islamarkaana maalinta biritaa oo isniin ay tahay la qaban doono sida uu qorshaha yahay lama oga ma waxaa ahaa markaasi la xaqiijiyay sababo la xiriira dhanka amniga in markaa doorashada kursigaas dib loogu dhigay maadaama xilli habeen ah ama caawa ay dhici lahayd doorashada ilaa ay toddoba musharaxna ay ku tartamayeen sababo la xiriirana in markaas culayska tartanka uu yahay mid aada u adag islamarkaana uu yahay tartan furo oo dhinacyada ay ku loolamayaan ayay mas-uuliyiinta maamulka xaqiijiyeen in tartankaasi doorashadiisa maalinta beritaa loo dhigo maadaama amniga magaalada ay sugayaan ciidamada ammaanka ah ee magaaladaas ku sugan iyo cabsi darro laga qaba weeraro kale in halkaas ay ka dhacaan kadib markii toddobaadkan ama habeeno ka hor magaaladaas ay ka dhaceen qaraxyo aada u xoogan islamarkaana jugta qaraxyadaasina laga maqlay guud ahaanba magaalada beledweyne ka oo sababa khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashii dhaawac wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka daafurtay shirka wadatashiga ah muqararka waxbarashada islaamiga ee nabadda waryaheena farxiye muraad ayaa ka waramaysa
wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta daafurtay shirka wadatashiga muqararka waxbarashada islaamka ee nabadda munaasabada oo si weyn loosoo qabanqaabiyey ayaa waxaa lagu soo bandhigayay qeyb ka mid ah muqararka sidoo kaleetana waxaa talo lagu weydiinayay culimmada iyo sidoo kale macalimiinta oo markaasi munaasabada kasoo qeybgalay iyadoona munaasabada ay kasoo qeybgaleen aqoon-yahano kala duwan waalidiin iyo sidoo kale odayaal dhaqan kuwaasi oo sheegay inuu kusoo aaday muqararkan xilli loo baahnaa ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta mudane xasan cabdiraxmaan xuseen oo markaasi ka warbixiyey muqararkii iyo xiriirkii uu soo maray runtii muqararkan waa muqarar muddo laga soo shaqeynayay ooy wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo culimmada soomaaliyeed ay wakhti badan soo geliyeen wuxuu muhiimad weyn u yeelan doonaa qabyo-qoraalkan marka uu dhammaystirmo bulshada soomaaliyeed ee lagu dhibaateeyey fikradaha xagjirnimada wuxuu yareyn doonaa dhibaatooyinka iyo qaladaadka lagu mara habaabiyo shacabka soomaaliyeed waxaan rajeynaynaa inuu noqon doono inuu gundhig u noqon doono in shacabka soomaaliyeed si nabada ay ku wada noolaadaan
sidoo kale waxaa magaca waalidiinta iyo odayaasha dhaqanka ku hadlay garaad maxamuud garaad cagey waa wanaag waa horumar maanta indhahaynu waxay haayaan waxaan u mahad celinayaa bacdel allah wasiirkayna waxaan aada iyo aada uga mahad celinaynaa anigoo ku hadlaya magaca waalideynta iyo kan dhaqankaba wixii ka soo hiray raggeeriyaa jooga lagagama baahno dadaalka iyo juhdiga uu bixiyay ama tilmaanta fog oo muddo la la-ay uu noo soo bandhigay amba noo sawiray wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya mudane sheekh cumar cali rooble oo isna goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday ka hadalka muhiimadda uu leeyahay muqararkan sidoo kale waxa uu sheegay in wasaaraddu ay ku dadaaleyso sidii ay u dhammaystiri lahayd muqararkaasi
waxaa ka mid ah muqararka ummaddan waxqabadka u leh oo macnaha u leh oo hadda maanta aan u taagan hood arkaysaan waxaan ogeyn baahida loo qabo ka warqabka tacliimtiisa tarbiyadiisa ardayga ubadka yar ee noo soo barbaaraya ee hooyada iyo aabbuhu diin jacayl dartiisa ay dugsiga hore ka geynayaan maxaw ku bartaa maxaa lagu baraa qur-aanka kariimka ah soomaalidu waa jeceshahay oo umul qur-aana la yidhaahdaa maxaa ku hoos jira laftigiisa dugsiyadii magacay wadaagaan laakiin iskuna miisaan ma ahan iskuna magac ma noqonin iskuna hadaf ma noqonin midba hadaf geelu culumma koore geel waayo ma maqli jirino koore geelay noqdaan midba meel ugu socda inaan xakamayno waddada ay marayaan aan ogaano ardaygaas tarbiyadiisa ay hoos ka soo bilaabato waalidkiisa jacaylkiisa lagu tarbiyeeyo macallinkiisa jacaylkiisa lagu tarbiyeeyo mashaa'ikhda xubbigooda lagu tarbiyeeyo ixtiraamu ixtiraamu alaakhariin dadka kale se ula mucaamalo lahaa iyo khuluqul xasankii iyo siiradii iyo waddadii nabigaynu soo maray diintaynuna geedi socodkii ay soo martay inuu wax ka fahamsan yahay farxii muraad idaacadda t v-ga dalsan magaalada muqdisho
weli waxaad la socotaan warka habeennimo ee dalsan muqdisho soomaaliya markaana haddii aan eegno dagaalano ka tirsan al-shabaab ayaa weerar ku qaaday deegaanka af urur ee gobolka bari halkaas oo ay saldhig ay ku lahaayeen ciidamada maamulkaasi puntland waryaha garowe ee nooga soo warama maxamed xuseen dheere ayaa ka waramaya
dagaal u dhexeeyey ciidamada puntland iyo kuwa ururka al-shabaab ayaa saaka ka dhacay deegaanka af urur ee gobolka bari al-shabaab ayaa sida wararku ay sheegayaan saaka xilli hore weerar ku ekeeyey saldhigga deegaanka af urur halkaasoo ay xero ciidan ku leeyihiin ciidamada difaaca ee puntland weerarka ayaa ku bilowday hoobiyayaal lagu garaacay saldhigga kaasoo ay ciidamadu uga jawaabeen hub culus sida ay xaqiijiyeen saraakiil ciidani khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay dagaalka labada dhinac inkastoo aan weli xog sugan laga helin ma jirta dhinaca puntland cid weli ka hadashay dagaalka laakiin ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi maxamed xuseen dheere wararka t v-ga dalsan garowe
madal siyaasadeed cusub ayaa maanta looga dhawaaqay magaalada muqdisho waryaheene cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa ka warmayay
magaalada muqdisho waxaa maanta looga dhawaaqay madal siyaasadeed oo cusub oo loogu magac daray baadigoob taas oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiin aqoon-yahano iyo xildhibaanno hore madashan oo loogu magac daray baadigoob waxaa guddoomiye loogu doortay siciid jaamac qoorsheel guddoomiye ku-xigeen mustaf mukhtaar guudow halka xogayaha madashan loo magacaabay maxamed cumar maxamuud waxayna sheegeen in ujeedka ugu weyn madashan loogu dhawaaqay ay noqon doonto sidii dalka loo samata bixin lahaa loona heli lahaa hogaamiye suuban guddoomiyaha cusub madashan maanta lagu dhawaaqay ee baadigoob siciid jaamac qoorsheel ayaa sheegay inta aysan soo bandhigin kudladan ama ku dhawaaqin madashan ay la kulmeen madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo musharax madaxweyne cabdiraxmaan ablaal iyagoo isla eegay xaaladda dalka noo soo baxday marka inaanu nidhaahno aanu samayno madashan madasha hogaamiye suuban oo ah wax dadku ay wada garanayaanu kelmad la fahmaya ay tahay marka anagu runaantii waxay ku dhaqaaqnay oo is araggu ay noqotay bal inta hadda joogto oo wax maaragtay damaca madaxweyne ku jiro in madashu ay la kulanto oo qof iyo madashu ay wada hadlaan waxna la iska waraysto bal wuxuu qofku hayo iyo wuxuu damacsan yahay iyo meeshuu socdana wax laga weydiiyo ugu horeyn marka madaxweynihii hore xasan sheikh ayaa maxay ahayd kulan la yeelanay aan isla soo jeexjeexnay sida siyaasaddu waxa uu maaragtay kaga duwan yahay sidii hore oo hadda oo cusub iyo siyaasadda guud ahaan qeyb kastana waa ka waa ka wada hadalay labaad fadhigii labaad haddana oo is araga waxaan is aragnay maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweyne cabdilaahi farmaajo isna sidaasoo kaleeto ayaanu aada uga wada hadalay waxa uu damacsan yahay iyo meeshuu u socdo iyo sidii hore wuxuu uga bedelan yahay saddexaad waxaan la kulanay musharax cusub oo nin aqoon-yahana oo runtii ku magac dheer doctor ablaal runtiina isna sidaasoo kaleeto marka adna way noo socotaa oo waxay tahay inaanu maxay ahayd musharaxiinta dalka u taagan aan dadka iyo annagoo kulli aan aragno marka ay wuxuu noo soo ururaana xilliguna soo dhowaado in maxay ahayd markaa aan anagu taladiina urursan oo nagula muuqato inaanu ka nidhaahno mustaf mukhtaar guudow guddoomiye ku-xigeenka madashan iyo xogayaha madasha maxamed cumar maxamuud iyo qaar ka mid a xildhibaano hore ayaa ka hadlay munaasabadda madasha baadigoob waxay ka kooban yihiin shan iyo toban xubnood waxaa guddoomiye ka ah wasiir saciid jaamac cali qorsheel oo dhankeyga midigta fadhiya sidoo kale waxaa guddoomiye ku-xigeenka ah guddoomiye hore baarlamaan mudane mustaf mukhtaar guudow oo guddoomiye ku-xigeenka ku-xigeenka oo madasho ah iyo anigoo idin la hadlaayo oo magacayga xildhibaan hore maxamed cumar maxamuud macluum ku magac dheer oo ah xogayaha madasha in dalkan loo helo leadership suuban wanaagsan ummadda ka naxayo dadka kale yaqaano deegaanada kale yaqaano oo ilaahay ka cabsanayo ummaddan hogaamin karo ku hogaamin karo rabitaankeeda sidaa awgeed ayaan madashan u sameynay soomaali baan isugu jirnaa soddon iyo laba sano ayaan maraynaa burburkii waxay ka dambeeyey waadna og tihiin dowladdii kow iyo labaatanka jirtay iyo tii ka horreysa oo sagaalka sano jirtay markii la isku daro iyo intaan burbursannahay waa isla egtahay maanta waxaa badan intaan burbursannahay waa wax inaga maqan oo aan wada baadigoobayno inteedan keliya maaha inta dibadda jirto soomaalida inta gudaha joogta baarlamaanka laftigiisa codka leh waa iyagu codka bixin doona haddii la haydno waa sida shiraaru sheegay baarlamaanka iman doona ama hadda jooga ama soo socda waa baarlamaanka yagii sifo kasta ha ku yimaadeen ma kala jeclaysanayno waxaan rabnaa ayaga wax annaga waxaa noo danabaa ayagana u dana maxay yihiin waa nabadgelyo iyo dowladnimo qabyaalad ma rabno qabiilku waa jiraa laakiin qabyaalad ma rabno in qofna ree hebel lagu fogeeyo qofna ree hebel lagu soo dhoweyso waxba macnaa soomaali ma tarayso waa wax halkaana dhigay waxaan rabnaa maanta dalkan marxalad xasaasiyu maraya yaa samata bixin kara ilaahay baa samata bixin karee hoggaanka maanta aan doonaynaa muxuu yahay cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
guud ahaana warbixintaas warihiina cabdiwaxiid cabdulaahi daahir uu ku eegayay madal siyaasadeedka cusub ee maanta muqdisho loogu dhawaaqay wuxuu u dambeeyey warkii habeenimo aad kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho akhyaartan dhegeystaha cidduu sheega warkeena waxay dib uga heli kartaa bogooga internetka aan ku leenahay ee radio dalson dot com o aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel